bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllahu wslama cla nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu fardi sadaqati اlfiطri afurka sadaqadiisa xukunka faradnimadiisa caddayntiisiibu u baab yahay sadaqatu lfitri waxaa loogu bixiyey marka soonka laga afuraayo ayay waajibtaa oo waa sadaqada soonka dhammaadkiisa waajibto zakaatu lfiطrina waa la yidhaahdaa sadaqatu lfiطrina waa la yidhaahdaa macnaha marka fiطriga loogu nisbaynayana maalinka ugu dambeeyo ee soonku uu dhammaado laga afuraayo markaas ayay soo gashaa wujuubkeedu uu soo galaa ama marka maalinta ugu horrayso soon laga afuraya ayaa wujuubkeeda soo galaa hadba sida ay tahay wara'aa abulcaaliya abulcaaliyat alriyaaxi waxa uu arkay wa caطaa'un iyo caطaa' wabnu siriin iyo ibnu siriin sadaqata alfiطri sadaqada faradka waxay u arkeen sadaqatu اlfiطri sakaatulfiطriga fariidatan bay u arkeen farad inay tahay marka baabu fardi sadaqati اlfiطrina waa baabeeyey waa laba taabici inay u arkeen farad inay tahayna waa sheegay wuxuu arkaa marka imaamu اlbukhaari sakaatulfiطri inay waajib tahay waana sida xooga badan oo halkaa marka wuxuu yidhi aharkan caطaa iyo ibnu siriin iyo wasalahu cabdurazaaq can ibni jurayj can caطaa wawasalahu ibnu abi shaybata min طariiqi caasimin اlaxwal can اlaaakharayni labada kale wainama اqtasara اlbukhaariyu calىa dikri haؤulaaءi الثaلaaثة saddexdaanuu ku gaabsaday imaamu اlbukhaari likownihim saraxuu bifardiyatiha iyagu waxay caddeeyeen faradnimadeeda wailaa faqad naqala bnulmundir wagayruhu اlijmaaca calaa dalika saddexdan keliya ma aanay ibnulmundir iyo kayrkii waxay soo naqleen ijmaac laakina alxanafiyata yaquuluuna bilwujuubi duuna alfardi calaa qaacidatihim fi اtafriqa laakiin xanafiyadu waxay dhahayaan waa waajib farad ma aha sida iyagu qaacidadoodu ay tahay iyaga qaacidadoodu waxay tahay farad waxaa la yidhaha wixii tawaatur wujuubkiisa looga lagu qaato wixii xadiid aaxaada wujuubkiisa lagaga fahmo ama uu ku soo aroorana waxay dhahaan waajib marka waajib iyo farad labada istilaax u kala leeyahay ayaga faradku waa wixii nas mutawaatira wixii uu sheego wujuubkiisa u yaqaanaan wa fii naqli اlijmaaci maca dalika nadarun ijmaacaasoo guurintiisa warbaa ku sugan ama daymo لأنa إbraahiima bna culaya وabaa bakr bna kaysaan alasam qaalaa waxay dhaheen buu yidhi ina wujuubahaa nusikha waajibnimadeeda waa la nasakhay dhaheen labadan nin marka ijmaaca hadda ay qarariyaan ama ay dilaaciyaan wax ictibaara uu leeyahay ma leh halkan ibnu xajar fii ijmaaca nadar baa ku jira uu leeyahay sidii iyaga in khilaafkoodu macno uu leeyahay meelo kalena wuxuu leeyahay macno male khilaafkoodu sida saxdaana waxay tahay khilaafkoodu inuusan wax macno a lahayn maxaa yeelay labada ninba waxay ahaayeen laba ninoo muctasilo ah oo weliba yacnii aad ugu ducaad ku ah yacnii ictisaalka dadka noocaasoo mutakalimiinta ahna imaamu nawowi majmuuca sida uu ku sheego waxa uu yidhaahdaa ijmaacooda iyo waxa iyagu khilaafkooda iyo ictibaar ma leh wax uu ijmaaca ka dhibaayana male liannahu maxaa yeele fuqahaa maba ahanba ninkan marka ibnu culaya la leeyahay ibraahiim ibnu ismaaciil ibnu culaya waa ismaaciil ibnu culaya dhalay waa ninka imaamu shaafici uu yidhi jalasa baaba dawaal yudilu اnnaas meeshaasuu fadhin jiray dadku ku baadiyey jiray waxaana laga wariyey inuu yidhi xataa yacnii ninka abuba la yidhaahdo ibraahim ibnu culaya iyo aniga wuxuu yidhi imaamu shaafici xataa laa ilaaha ila allahuba waa isku khilaafsannahay yuudi maxaa yeeley isagu wuxuu caabudayaa oo uu leeyahay macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa macbuud aan hadlin maahani anigana waxaan rumaysnahay buu yidhi macbuudka aan caabudayo inuu hadlo oo qur-aankiiba uu ku hadlay marka xataa isku laa ilaha ila allahu ma nihin imaamu shaafici marka wuxuu yidhi wاstudila lahumaa bima rawa النasaaئiyu wagayruhu can qays bni sacd bni cubaadaةa qaal amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi walihi waslm bisadaqati اlfiطri nebigu wuxuu amray sadaqaة اlfiطri ayuuna amray buu yidhi qabla an tanzila الzakaatu zakada intaynan soo degin ama tunzala الzakaa zakada intaanan soo degin falamaa nasalat izakaatu zakada markay timid lam ya'murnaa walam yanhanaa nebiga namana amrin nagamana reebin wanaxnu nafcaluhu annagaa iska samay jirna watucuqiba bianna fii isnaadihi raawiyan majhuulan ayaa ku jira isnaadkiisa ma ansixin wacalaa taqdiiri sixati falaa daliila fiihi cala alnaskhi lixtimaali اliktifaa'i bilamri اlawal aan ku gaabsanna inay ka wadan lianna nusuula fardin laa yuujibu suquuda fardin aakhar faradaa soo degay farad kalaa dhacay ma ahan macnuhu maxaa haddii farad uu soo dego macnaheedu maaha farad hore u jiray inuu meesha ka baxaayana ma aduu meelahaasu marka u sheegay qaala xadaanaa yaxya bnu muxamed bni sakan qaala xadaanaa moxamed bnu jahdan qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can cumara bni naafic can abiihi can ibni cumar radia allaahu canhumaa qaal farada rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu farad yeelay zakaata alfiqri sakaatulfiqrigii saacan min tamrin ayuu farad yeelay suus timir ah ow saacan min shaciirin ama suus heed ah cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunhaa addoon xar addoonka korkiisa ninka xartaa korkiisa labka dhadigga addoonku hadda isagu maal maba haystee sayidkiisaa ka bixinaya wasagiiri kan weyn walkabiir kan yar iyo walkabiiri qofka weynba sagiirkan waa laga dhiibaya min almuslimiina oo muslimiinta xaggooda min almuslimiinadaasna waxay tilmaamaysaa waxa sakada laga bixinaayo inay yihiin muslimiin oo ninka yacnii haddii uu qabo naag yahuudiyada ama naag nasraaniyada haddii uu qabo sakaatulfidri ma ka bixinaayo maxaa yeelay min almuslimiin ma ku jirta iyada addoonkiisa oo gaalana ma ka dhiibaayo isagana maxaa yeelay muslim ma ah waxaa kaloo min almuslimiinada la yidhi dadka bixinaaya laftirkiisa qofka dhiibaayo waa inuu muslim yahay ayb almukhriju waalmukhraju canhu midka laga bixinaayo xaggiisa iyo midka bixinayaba waa inay muslimiin yihiin ayb waxaa kaloo xadiidkan sanadkan laga qaadanayaa musalaxa waxaa aad caam ugu ah kutubta musalaxa markay ka hadlaayaan ziyaad yacnii ziyaadaadka iyo axaadiidta tafarudka uu ku jira iyo ayay waxay mihaaliyaan xadiidkan waxayna yidhaahdaan min almuslimiina waxaa la tafaruday imaamu maalik tafarada biha alimaamu maalik can naafic marka xadiidkaana arrintaas diidaayo oo imaamu maalik in la mutaabaceeyey waa kanaayo cumar bnu naafica mutaabaceeyey hadda sanadkan fiiriya marka imaam maalik ma ku jiraba sanadkan marka waxaa weeyaan cumar bnu naafic can naafic kan soo socdana waa maalik can naafic imaam maalik marka waa la mutaabaceeyey lam yatafarad bihi ziyaadadan marka intaan isaga lama tafarudin oo lama goodin ayb wuxuu yidhi marka min almuslimiin meeshaas marka min almuslimiinada ahna waxaa ka qabo xanafiyada iyo iyagu waxay yidhaahdaan min almuslimiin waxay ka hadlaysaa dadka dhiibaaya sakadee dadka laga bixinaya ka hadlimayso laakiin labadaba way ka hadlaysaa wa amara bihaa wuxuu amray nebiga an tu-addaa in la guto qabla khuruuji innaasi dadka intaynan bixin ila salaati salaada aynan u bixin dadka intaynan bixin oo aynan salaada u bixin ayuu amray in la guto oo sakadaa layska bixiyo ayb xadiidka qaybtaanuna waxay tilmaamaysaa waktiga la bixinaayo waktiga la bixinayo intaan salaada la aadin zakaat alfitri marka uu leeyahay goormay waajibtaa mas'ale waxaa ah zakaatlfitri uu goormay waajibtaa halkaanuu ku baxfiyey ibnu xajar wuxuu yidhi farada rasuulu llahi sal l slam zakaata alfitri istudila bihi calaa ana waqta wujuubihaa guruubu shamsi xadiidka waxaa loo daliishaday waqtiga ay sakaatulfitrigu waajibto inay tahay markay qoraxda dhacdo lilaylati اlfitri habeenka ciidda qoraxdeeda markay dhacdo liannahu waqtu اlfitri min ramadaan maxaa yeele waa waqtiga ramadaan laga afuray wa qiila waxaa la yidhi waqtu wujuubihaa duluucu اlfajri waqtiga ay waajibayso waa waagu markuu bariyo min yowmi اlciid maalinta ciidda lianna alleyla laysa maxallan lisawm awalba habeenkii lama soomi jirin oo markay ramadaanka lagu jiraba habeenkii lama soomi jirin oo habeenku maxal soonka uma ah marka markay waagu uu bariyo uu dhasho maalinta ciidda ayay waajibkeedu uu bilowdaa maxaa tamaro oo miro oo khilaafkaas ku jiro waxaa ku jira qofkii dhinto yacnii maalintii ugu dambaysay soonka waa soo gaari qoraxdii waa u dhacday markaasuu dhintay intay waagu intuunan beriyin buu dhintay qowlkan dambe oo dhahaayo duluuculfajri bay ku waajibtaa ninkaas dhintay waxba sako laga dhiibi maayo qowlka hore oo quruubu shamsi haddii aan qabannana ninkaas waa ku waajibtay oo dimadiisay noqotay sakaatulfitrigii waana laga bixinayaa tamarada marka meeshaas wainamaa yatabayanu alfitru alxaqiiqiyu bilakli bacda duluuci اlfajri fitriga xaqiiqigo soon waa laga afurayna wuxuu imaanayaa uu dhaboobayaa markii waagu uu beriyo maalinta ciidda ee wax la cuno iyadoo maalin ay tahay walawalu kan hore quruubu shamsiga qowlu hawriyi wa axmada wa isxaaqa washaaficiyi fi ljadiidi wa ixda riwaayatayni can maalik waاthaaniina qowlu abi xaniifata walleyt washaaficiyi fi lqadiim والرواية الثانية والرواية الثانية عن مالك والرواية الثانية عن مالك ويقويه قوله في حديث الباب وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة qaybtan dambaa marka xoojinayso in duluuculfajrigu wujuubku u yahay aduu marka meelahaasna sidaas u sheegay saacan min tamrinna waxaa laga qaadanayaa waxa la bixinayo waa suus waa suus suuskaas marka ka yar la bixin maayo isa suuskaa yaa la bixina ayb qadarka suuskaas marka khilaaf baa ku jiro shaciirta marka laga fiiriyo ama qamadiga wuxuu ku soo baxayaa marka laba kiilo iyo afartan garan cuntooyinkan waa kala culays badan yihiin dabcan marka la kiileeyo shayga la beego marka la kiileeyo isku tiro ma noqonayo oo hadba culayskiisu ku kala xiran yahay culummadu marka waxay gaarsiiyaan ilaa saddex kiilo ugu badan saddex kiilay gaarsiiyaan marka qofka khuruujan canilkhilaaf inuu saddexda iska bixiyo miskiinkana marka ha iskaga dheefsano saqiirkana waa laga bixinayaa isaga markay waa ku waajibee laleeya waa laga dhiibayaa oo weligiisa ayaa markaa lagula khitaabayaa agoon haddii uu yahay maal uu ka tegey maalkiisaa looga dhiibayaa sakaatulfitriga baabu sadaqati alfitri cala alcabdi wagayrihi min almuslimiin baabu bayaani xukmi sadaqati alfitri sadaqatulfitri xukunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay cala alcabdi addoonka korkiisa lagu sadaqa yani dushiisa ay tahay wagayrihi iyo keyrkiisa oo min almuslimiina muslimiinta ka mid qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa malikun can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhumaa ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama farada zakaata alfitri buu farad yeelay nebiga saacan min tamrin ayuu farad yeelay suus timir ah ow saacan min shaciirin suus shaciir ah calaa kulli xurin xor kasto ow cabdin ama addoon kasto dakarin ow untaa min almuslimiinana ka mid ah xadiidkan marka wuxuu aada usii caddaynayaa dadka dhiiba laga bixinaa inay muslimiin yihiin yaa shardi marka riwaayadii maalig waa tanaa horena waxaan u soo marnay riwaayadii cumar bnu naafic idan marka maalig maalig lama tafarudin tafarudka in lagu miaaliye xadiidkanna waa laga xoog badan yahay marka musalaxa la joogo xadiidkan marka mutaabacaadkiisana ibnu xajar meeshaas min almuslimiina ayuu ka qabtay iyada marka mafhuumkeedana waa kaas waqaala axaawiyu fiiri marka meelaha dambe baa u dambeeyo waqaala axaawiyu qowluhu min almuslimiina sifatu lilmukhrijiina kuwa dhiibaayo waasifo ay u tahay laa lilmukhraji canhum kuwa laga bixinayo tilmaan uma aha wadaahiru lxadiidi ya'baahu warkaa marka taxaawi oo wadana waxaa diidaya xadiidka daahirkiisa lianna fiihi alcabda wakada asagiira maxaa yeele xadiidka waxaa ku sugan addoon iyo cunug yar baa la sheegay addoon iyo cunug yar mukhrijiin imamase waa mukhrajiina canhum mukhrajiina canhum ila addoon iyo cunug yar ma bixinayo isaga sake moogtahay mukhrij ma noqon karo waa mukhrajun canhu xadiidka siyaaqiisa marka wuxuu tilmaamayaa dadka laga bixinayo in muslimiinta laga wado waa inay iyagu muslimiin yihiin dadka laga dhiibayo ayb ayb lianna fiihi sagiira alcabda wakada sagiir fii riwaayati cumara bni naafic wahumaa miman yukhraju canhu fadalla calaa ana sifata alislaami laa takhtasu bilmukhrijiina ra-da waa hoos dhigan tahay ويؤيده رواية أو رواية الضحاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد كان واتسيئت كينا طيب الحديث وقال القرطبي ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل شمل الجميع xadiidka intaba waa wada shamliya daahirkiisa ayb waqaala الطiibiyu min almuslimiina xaalu min alcabdi wamaa cudifa calayhi iibi isaguna wuxuu yidhi min almuslimiinada waxaa laga xaalaynaya cabdiga iyo inta ka dambayso watanziiluhaa cala almacaani اlmadkuurati annaha jaaءat musdawajata cala اtadaadi lilistiicaabi laa litakhsiisi ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق ابن عمر مركا الضوضة أوليه قال قولي مسلم كبه وكبه qaala waxa uu yidhi marka waa bnu cumar raawi lxadiid waaye ninka xadiidka wariyey waaye waqad kaana yukhriju can cabdihi alkaafir addoonkiisa gaalkaana waa ka bixin jiray wa huwa acrafu bimuraadi alxadiid isagaa xadiidka wariyey ee loo keenayaana ku aqoon badan uu yidhi waxa xadiidka laga wado watucuqiba biannahu low saxa hadduu ansixi lahaa xataa ibnu cumar ay ka ansixi lahayd xumila waxaa lagu xambaari lahaa calaa annahu kaana yukhriju canhum tatawucan walaa maanica minhu ka bixinta uu ka bixinayo waajib waajib maahana sunnanimaa la ysaga xambaaraya hadduu ka ansixo marka inaanu ansixaynin baa meesha uu ka muujinaya ayb ibnu isxaaqaa buu werinayo ibnu isxaaqna marka wuxuu rabaa samaac inuu caddeeyo wاstudila bicumuumi qowlihi min almuslimiina calaa tanaawuliha liahli اlbaadiyati min almuslimiina mas'alo kalea laga fahmaya waa maxay mar haddii muslim la yidhi ama baadiye ha joogo ama beled ha joogo oo suurgalaya khilaafan liلzuhriyi warabiicata walleyl fii qowlihim ay yidhaahdeen ina zakaata alfidri takhtasu biاlxaadirati culamadaas baa waxay dhahay zakaatulfidriga dadka magaalooyinka joogay gaar ku tahay dadka baadiyaha lagama rabo laakiin min almuslimiinada ayaa diidayso maxaa yale ninka baadiyaha joogo waa muslim soo maa hadduu muslim yahay waa laga rabaa fawaa'iddaasu marka uu ka bixiyey baabu saacin min shaciirin baabu bayaani xukmi saacin suus xukunkii caddayntii buu u baab yahay min shaciirin oo heed ah yani suus heed ah in lagu bixin karo qaala xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaanu huwa thawriyu qabiisatu bnu cuqba weeyaan haddaad mar aragto marka qabiisa can sufyaan waa hawri can zayd bni aslam can ciyaad bni cabdillaahi can abi saciidin radia allaahu canhu qaal kunnaa nucimu waxaan quudinaynay asadaqata sadaqada saacan ayaanu quudinaynay min shaciirin heed ah suus heed ah ayaan ku bixin jiray xadiidkaanna marka wuxuu tilmaamaya qadarka iyo waxa la bixinaya qadarka waa saac waxa la bixinaya shaciir shaciir may gaar ku tahay marka maya timir iyo shaciir iyo qamadi iyo caano qallalan iyo intaba waa la yidhi bal xadiid abi saciid wuxuu leeyahay saacan min dacaam wax allaale wuxuu dacaam marka noqon karo ee la quuto lana kaydin karo waa lagu bixin karaa marka ay ka mid tahay qamadigii iyo gellaydii iyo waxyaabahaas oo dhan culimmaduna marka waxay u badan yihiin quutul haalib in la bixiyo beledka la joogo waxa laga cunayo cuntada ugu badan ee dadku ay isticmaalaan in la bixiyo taasay sheegeen baabu sadaqati اlfitri saacan min طacaamin waa kaa marka iyadoo haddana markii hore wuxuu keenay iyadoo bacdi afraadi اlcumuum haddana cumuumkiibuu keenay sadaqatulfidriga xugunkeeda caddayntiisii buu baabyahay saacan la bixiyo min طacaamin cunto ah qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf qaala akbaranaa maalikun can zayd bni aslam can ciyaad bni cabdillaahi bni sacd bni abi sarxin alcaamiriy annahu samica abaa saciid alqudriy radia allaahu canhu yaquul kunnaa waxaanu ahay nukriju inaan bixinayno zakaata alfidri sakaatulfidriga saacan min طacaamin ayaan bixinayna suus cunto ah ow saacan min shaciirin ow saacan min tamrin ow saacan min aqid aqidka waxaa weeyaan caanaha qallalan carabtana waa yaqaanaan oo carabtii hore hab caanaha loo qallajisto ayay lahaan jireen oo dhulka intay wax u dhigaan god camal meel ka dhigaan biyaha meelay ka baxaan intay ayay u samaynayaan intii marka waxaa haraysa marka aad adkayd oo marka kuuskuuska ahayd oo caanaha markay garoor noqdaan oo kale ayay sii qallajin jireen ow saacan min zabiibin ama suus oo zabiib ah suus oo zabiib zabiibku cinabka oo qallala w cinabku markuu qallalo kaasna in lagu bixin karuu sheegay marka saacan min dacaamin waxaa laga qaadanayaa inaan lagu bixinaynin qiimo iyo lacag inaan la dhiibaynin xanafiyadaa sidaas qabto marka laakiin rasuulka lacagtii waa ka leexday cunta u leexday macno un baa marka meeshaas ku jira oo yani xilligiisii de dirham iyo danaaniir waa la isticmaali jiray lacag ha lagu bixiyana waa dhihi karay nebigu waa ka leexday lacagta macnihii uga leexday unbaa meesha ku jira marka waa in cunto lagu bixiyo ayb wuxuu yidhi marka saacan min طacaamintaas daahiruhu ana الطacaama غayru shaciiri ayb wamaa dukira macahu طacaamka la sheegayo shaciirta kayrkeed waa ilaa iyo u gaar uu sheegay inta kale halkan fiiri marka saacan min dacaamin buu yidhi markaasuu haddana yidhi ow saacan min shaciirin ow saacan min tamrin ow saacan min aqin ow saacan min zabiib intaas la sheegay dacaamka hore looma jeedo yani meeshaa marka waxaa ku jira intii la sheegayna waa lagu bixin karaa wixii dacaamana waa lagu dhiibi karaa marka ee kale cumuumkiisa marka waxaa weeyaan waa macmuul waa lagu camal falaya baabu sadaqati اlfidri saacan min tamrin timirtiiba haddana baabeeyey qال xdثna أحمد بن يuنس وهو اليربوعي qال xdثna الlyث عن نافع أن cبdاللahi qاaل أmر النبي slى الlه عليه لي وsلم نبgu wuxuu أmray bزakاaة الفiطr زakاaة الفiطrigii buu أmray sاacا min تمrin buu أmray أو sاacا min شhacيirin qاaل cبdاللahi رaضي الله عanه faجacل الناas dadkii waxay ka dhigeen cidlahu saacaasi waxa u dhigmo muddayni laba mud ayay ka dhigeenoo min xindatin oo xindo ah xindo waxaa la yidhaha qamadii marka masale waa dambe xoogaa timid buu ishaarayaa oo waqtigii mucaawiye iyo timid oo waxay ahayd waqtigii mucaawiye ayaa waxaa aad u soo batay qamadiga shaam laga keeno qamadigaa shaam laga keenana qamadi aad u tayo badan u qiimo badan u ahay suuskiisa marka suuska oo shaciirta iyo waxaa isla ekaa ama isku qiimo ahaa nuska qamadiga laga keeno ee shaam marka haddii saaca min shaciirin la bixi jiray xilliga rasuulka bacdi naas baa waxay ka dhigeenoo saxaabada ka bacdi saxaaba waxay ka dhigeen nisfu saac qamadigaas shaam ka yimaado in lagu bixin karo yani saacii nuskiis qamadigaas saaciisa nuskiisa nisfu saaciisa inuu u dhigmo shaac cunto kale ah cuntada kale ah marka taas waa midda uu sheegayo ayb wuxuu yidhi fajacala annaasu dadka waxay ka yeeleen cid lahu waxa u dhigmo suuskaa waxa u dhigmo muddayni bay ka yeeleen laba koombo muddayn marka waa nisfu saac soo maa saac waa afar arbacatu amdaad wa muddayni marka waa nisfu saac oo min xidatin ay nisfu saacin wa ashaara ibnu cumar biqowlihi annaas dadkaa uu sheegayo ibnu cumar wuxuu ka wadaa ilى mucaawiyata waman tabicahu mucaawiya iyo dadkii raacay waqad waqaca dalika صarيixا fي xadiiثi أyuub can naafic akhrajahu الxumaydiyu fii musnadihi can sufyaana bni cuyayna qaala xadaثana أyuub walafduhu sadaqaة الfiطri saacu min shaciiri aw saacu min tamri qaala bnu cumar falama kaana mucaawiyatu markuu ahaa yani falamaa kaana mucaawiyatu amiiran cadala الnaasu dadka way ka lee waxay u leexdeen nisfa saaci burin suus barkiis oo qamadi ah bisaacin min shaciirin bay la ekeeyeen suus shaciir ah hal suus oo shaciira iyo waxay isla ekeeyeen nus suus oo ah oo qamadi ah qamadiga bar halka saac barkiis iyo waxay isla ekeeyeen saac kaamila oo shaciira وhkda أkرaجh بن khusaymaةa fي صaحيixihi min wجهi آakخر can سfyاan whuو الmuctamdu whuwa muwaafiq لqowli abi سacيid alآtي bacdahu wahuwa أصرx minhu وأma maa waqaca cinda abi dawuud min طريiqi cabdالcaزيiز bni rawaad can naafic qaala fiihi falama kana cmaru kahurat الximdaة fajacala cmaru نiصfa saaci ximdaةi makaana saacin min tilka الأشhyاء xadiidka aarkaas oo abu daawuud uu warinaayo faqad xakama muslimun fii kitaabi الtamyiiz imaamu muslim kitaabkiisa la yidhaha atamyiiz kitaab yaroo maطbuuc waayo waa hal mujalladoo yar waaye wuxuu uga hadalaa cilalka iyo ziyaadaadka iyo waxyaabahaas uga hadalaa wuxuu yidhi faqad xakama muslimun fii kitaabi الtamyiizi calىa cabdاlcaزiiz fiihi biاlwahmi wa awdaxa radda calayhi waan caddeeyey weli idan marka cumar maaha ninka sidaa yeelay waa mucaawiya wa qaala bnu cabdilbar qowlu bni cuyaynata cindii owlaa ka hore wa zacama الطaxaawiyu ana aladii cadala can dalika cumaru uma cuثmaanu wagayruhumaa faأkhraja can yasaari bni numayr ana cumara qaala lahu inii axlifu waan dhaaranayaa buu yidhi cumar laa ucطii qowma uma yabduu lii faafcal فإdا رأyتnii فacلت ذلka فأطcم cnيi caشhرaة masاakينa لكuلi miسكiiن نiصف sاac min xindaة أو sاacا min تmr aarkan marka maxaa isu dhigma hadda saac timir suus timira iyo نiصفu saac oo qamadi ah وmin طريiqi abilأشcad qاala خaطبnaa cثmaan faqاala أddوu زكاة الفطر مدين من حنضة وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الذي بعده مسألdna baab مسألada baabka kale ayuu dib ugu dhigay kaasaa marka uga hadla ee hadda in la ogaado waxay tahay cumar iyo cثmaan miyaa bilaabay mase mucaawiya waxaa xoog badan oo sanadka صaxiixa uu tilmaamayaa mucaawiya inuu bilaabay baabu saacin min zabiibin suus oo zabiib ah xukunkiisa cadayntiisii buu baab yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muniir qaala samica yaziid alcadaniya qaala xadaanaa sufyaanu can zayd bni aslam qaala xadaanii ciyaadu bnu cabdillaahi bni abi sarxin can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahay nucdiihaa inaan siinayno fii zamaani nebiy sal l slam waqtigii nebiga saacan ayaan bixin jirnay suus min dacaamin cunto ah aw saacan min tamrin aw saacan min shaciirin aw saacan min zabiibin falamaa jaaa mucaawiyatu mucaawiya markuu yimid wa jaa'at isamraa'u qamadii guduudnaa markuu yimid samraau shaam aa samraaa shaam qamadii shaam laga keeni jirayna markii uu soo galay uu yimid qaala waxa uu yidhi mucaawiya uraa waxaan u malaynayaa muddan koombo oo min haadaa qamadigan ah yacdilu inuu u dhigmayo muddayni laba koombo oo waxa kale ah marka waa ijtihaad mucaawiya soo maa riwaayaadka qaar waxay leeyihin abu saciid wuxuu ku daray amaa ana aniga falaa azaalu ukhrijuhu kamaa kuntu ukhrijuhu fii zamaani اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam abuu saciid wuxuu yidhi aniga haddaan abuu saciid ahay maka zuulaayo inaan bixinaayo oo u dhiibaayo sidii wakhtigii nebiga aan u bixin jiray sala اllahu calayh ali halkaas marka aataar fara badan buu ayuu keenay ayb halkaana marka baxi fara badan uu ku keenay oo masalada ku saabsan wuxuu leey waqaala ibnu mundir ayضan laa naclamu fi اlqamxi khabara haabita can الnabiy sal l slam yuctamadu calayh khilaaf baa wuxuu yahay xadiidkan abu saciid isagu ma sheegay saacan min qamxin ama saacan min xindatin ama saacan min burin ma yidhi wuxuu leeyahay ibnu xajar ibnulmundir wuxuu yidhi laa naclamu fi lqamxi khabaran haabitan can nebi sal l slm yuctamadu calayh khabar haabit ah oo qamadiga inta lagu bixinaya ah oo nebiga ka soo arooray ma ogin walam yakun ilburu bilmadiinati dalika alwaqt ila shayan yasiira minhu waqtigii nebigana bur bur hadda kan annaga bur u naqaan maahane kan daqiiqdaa lagama wado bur waxaa la yidhaha qamadiisdiisa kutubaha haddaa ku aragta alburu qamadigaa laga wadaa daqiiqdaa meeshaan shiidan ha u qaadana ila shay alyasiira minhu waxyar unbaa madiine ka imaa jira falamaa kahura fii zamani saxaabati marka ra'ow waxay ra'iyeen ana nisfa saacin minhu yaquumu maqaama saacin min shaciir wahum ala'imatu saxaabadii waa fiiriyeen nus oo kan ah ayay inuu u dhigmo suus kaamilo waxa kalaabay ra'yeeyeen wahumul a'immatu saxaabadana dadkii a'immada ahayo fagayru jaa'isin marka an yucdala can qowlihim ma bannaano yidhin warkooda laga leexan ilaa ilaa qowlin milihim saxaabada warkooda waxaa looga leexan karaa ilaa ilaa ilaa qowli milihim iyagoo kale qof ah qowlkiisa maaha haddii saxaabadii ay maalan mas'ale ku tageen iyaga dhexdooda wax khilaafa aan loo ogeyn waay sida saxaabada aada yeeshaa meeshaas raacdi haddii marka saxaabadii qaar ay sidan dhaheen qaar kalena si kale ay leeyihiin ikhtiyaaraa furan markaas iska jir maruma asnada can cumaana markaasuu ibnulmundir isnaada sanadkiisiibuu kaxeeyey uma asnada can cuثmaana wacaliyin waabi hurayrata wajaabirin wabni cabaas wabni zubayr waummihi asmaءa binti abi bakrin biasaniida صaxiixati annahum ra'w fii zakaati اlfiطri nisfa saacin min qamxin qamadii haddii lagu bixinaa nus bay arkeen intaha wahada masiiru minhu ila اkhtiyaari maa dahaba ilayhi اlxanafiyatu hadalkan marka ibnulmundir oo meeshan keenay wuxuu u muuqdaa inuu ku tegey wixii xanafiyadu ay ku tageen oo haddii qamadii la bixinayana nus in la bixinayo cuntada kalena suus laga dhiibo laakiin xadiiu abi saciid xadiidka abi saciid daalun wuxuu tusayaa calaa annahu lam yuwaafiq calaa dalik abuu saciidin alkhudri baan ku waafaqin mucaawiye marka oo abuu saciid waa ka yidhi aniga waxaan u bixinayaa sidii waagi nebiga suuskii un baan wadaya wakadalika bnu cumarna kuma waafaqin isagana facadala annaasu ayuu cabiray falaa ijmaaca fi lmas'alati khilaafan liaxaawiyi masalada ijmac kuma jira marka khilaafan liaxaawiyi wakaana alashyaء alatii habata dikruha fii xadiidi abi saciid lama kanat mutasaawiyata fii miqdaari ma yukhraju minha maca ma yukhaalifuha fi اlqiimati dala calى ana almuraada ikhraaju hada اlmiqdaari min ayi jinsin kana falaa farqa bayna alxindati wagayriha hadihi xujatu shaaficiyi waman tabicahu وأma man jacalahu نiصفa saacin minha badla saacin min shaciiri faqad facala dalika biاlijtihaadi waa ijtihaad binaءa minhu calى ana qiyama maa cada اlxindati mutasaawiya wakanat اlxindaة idaka haaliyaة الthaman lakin yalزmu calى qowlihim an tuctabara اlqiimaة fii kuli zamanin faykhtalifu اlxaalu walaa yandabiط haddii qiimo waxa lagu fiiriyo la yidhaahdo wax kale hadday qaali noqdaan ka waran marka waqti dambe haddana manisaa laga dhigaya iyagana sideeda marka sakaatulfidriga qiimo looma fiiriyo maadaama aan qiimo loo fiirinaynin suuskaas un hala bixiyo shaygu wuxuu doonaba ha ahaado warubamaa lazima fii bacdi alaxyaani ikhraaju aasucin min xindatin marmar baa laga yaabaa in dhowr suus oo qamadii alla bixiyo intuu qiimihiisa hoos u dhaco ayb marka macaanidaas ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر من عدي إلى أن قال أو نصف صاع من بر قال فلما جاء علي مركويم ورأى أو أركي رخص أسعارهم سعركي إنه هوس دعي أو سعر جب أو دعي qaal waxa uu yidhi ijcaluuhaa waxaad ka dhigtaan saacan min kulli qamadigii baa qiimo jabay markaasuu yidhi kulligeed suuska wada dhiga oololga fadalla calaa annahu kaana yanduru ila alqiimati fii dalika yundaru ila alqiimati fii dalika wa nadara abuu saciid ila alkeyli kama said abuu saciidna baagga ayuu soo qaado baagga wax dabdis maayo ayb marka macaanidaasaa meesha iyadana masaladaa ku jirta marka ijtihaad saxaabadu ay sameeyeen ninkii ku bixiyo xamaama la dhaha haddii qiimuhu sidaas saxaabadu u arkeen uu yahay laakiin sida dadaalka uu ku jiro nusuustana ka muuqata daahirkeeda saacan min طacaamin cunto kasta insuus lagu bixiyo baabu sadaqati qabla اlciidi baabu bayaani xukmi sadaqati sadaqada xukunkeeda caddayntiisii buu ubaabihay qabla alciidi ciidda ka hor in la bixiyo qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa xafsu bnu maysarata qaala xadaanaa muusa bnu cuqbata can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebiga amara bisakaati اlfiri amara akaata alfiri sakaat lfirigii buu amray qabla khuruuji innaasi dadka intaynan bixin ila salaati intaynan u bixin buu amray xadiidkaa marka waxaa laga qaadanayaa salaadda intaan la aadin in la bixiyo sakaatulfitriga waqtigeedana culammadu way isku khilkhilaafeen sida xoogga badan waxaa weeyaan in la bixiyo marka salaadda ciidda loo soo socdo qabla alciidi biyowmin ow yowmeynina waa la bixin karaa iyadana saxaabadu waa bixi jireen laakiin ramadaanka dhexdiisa iyo in la bixiyo ama awalkiisiiyo qofka uu sii hormariyo xoogaa iyada waxaa weeyaan bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin maba gudbaysaba marka khilaafkaas in laga baxo waaye xikmadii loo jideeyey marka la fiiriyana maalin ama laba ka hor in la bixin karaa laga dheehanayo qaala xadaanaa mucaad bnu fadaala قال xdثna أbو cمر عن زيد عن ciyاaض بن cabdاللahi بن سacد عن أbي سacيiد الkdري رaضي الله عanه qاal kuna نkrج waxaan bixin jirnay fii cahdi rasuuli الlah sal اه sلم wqtigii nebiga yowma اlfiطri maalinta fidriga ciidda saacan min طacaamin baan bixin jirnay suus cuntaha qaala abu سacيid وakaana طacaamunaa cuntadeenna wuxuu ahaa الشhaciiru والزabiibu واlaqط وtmr cuntada aan cunana shaciir bay ahayd iyo zabiib iyo caano qallalan iyo timir ibnu cuyayna xadiidka tafsiirkiisa wuxuu yidhi cikrima siduu ka sheegay yuqadimu rajulu sakaatahu yowma alfitri bayna yaday salaatihi wuxuu yidhi qofka salaadiisa wuxuu ka hormarinayaa sakadiisa faina allaha yaquulu alla wuxuu leeyahay qad aflaxa man tasakaa wadakara sma rabbihi fasallaa sakadii baa lasoo hor sheegay salaadii baa gadaal dabalee walibni khusaymata min ariiqi kafiir bni cabdillaahi can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalama su'ila can hadihi اlaayati aayaddan baa la su-aalay faqaala nasalat fii sakaati اlfidri budiidi marka salaada subax iyo salaada ciidda inta u dhaxayso in la bixiyo yaa wanaagsan baabu sadaqati اlfidri cala alxuri wاlmamluuki bacda alciid marka qofka hadduu bixiyo sadaqa sakaatulfidri ka ma ma noqonayso waa sadaqo ulaba haddii marka salaada ay la gaaro oo waktigii uu bixin lahaa ay dhaafto bis iska dhaafaya marka waxba ma dhiibaayo meel wuu dhiibaya waa laga hara maxaa yeelay inay waajibtay waa la sheegay oo farada rasuulullahi farad inay tahay nebigaa laga caddeeyey xaggiisa mar haddii farad ay noqotay faradna markaa dhacayo deynligu leeyahay waktigiisii baa laga baxay ma soconaysa waa iska gudaysaa alla ahaan baabu sadaqati alfidri cala alxuri wاlmamluuki qofka xorta dushiisa addoonka korkiisa sadaqatulfidriga ah caddaynteedii uu baaqo wa qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi fi lmamluukiina kuwa la leeyahay loo hanto liltijaarati tijaaro loo haysto addoommada tijaarada loo haysto yusakaa fi tijaarati yusakaa waa la sakaynayaa iyaga fi tijaarati tijaarada wayusakaa waa la sakaynayaa fi lfitri ciid sakaatulfitri addoomaa kuu joogo waa ka ganacsataa waxaa kugu soo galay waqtigii sakaatulfitriga sakaatulfitrina waa ka dhiibaysaa iyaga hadhow qiimahoodana sako waa ka bixinaysaa maxaa yeele tijaaradana sakaatulmaal waaye tanna sakaatulfitri قال xdثna أbو النعmاn وhو محمد بن الفضل السدوسي qال xdثna حmاad بن زayd qال xdثna أyوب عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma qاaل فرض النبي sلى الله عليه لي وsلم نبgu wuxuu فرض yeelay صدقة الفطر أو qاala رمضاaن رمضاan صدقadiisu فرض yeelay عlى الذkr والأنثى والحr والمملوك ayuu ku فرض yeelay sاacا min تمrin ayuu فرض yeelay و sاacا min شhacيiر facadala annaasu bihi dadka waxay ula leexdeen suuskii nisfa saacin nuskiis oo min burin qamadi ah fa kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa yucdii inuu siinayo atamra timir fa acwaza ahlu lmadiinati reer madiina waxaa waxay waayeen min atamri timirtii xaggeedii fa acdaa shaciiran heed ayuu ibnu cumar ku bixiyey timirtii waa ku cuslaatay fakaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yucdii inuu siinayo can isagiiri uu ka bixinaayo kan yar walkabiiri kan weyn xataa in kaana inhu sha'niyo xataa inhu intaan marka mukhafafa min ataqiilo ismigeeda marka waa damiiru sha'ni xataa inhu sha'niya kaana wuxuu ahaa ibnu cumar yucdii inuu siinayo can baniya wiilasheedu xataa ka bixinaayo xaggooda yaa waa marka waxa hadlaayo naafic naafic mowla bni cumar waa ibni cumaraa xoreeyey xataa wuxuu leeyahay wiilasheeduu ka bixin jiray qofka laakiin marka laga bixinaayo uu yar yahay de dabcan idin lagama baahno laakiin qof weyn ayaa ka bixinaya maalan dadku waxay sameeyaan waalidkoo kale maalan ilmihiisiiyo soddon jiro afartan jiro ah ee meelo kale jiraa laga yaabaa inuu isaga ka bixiyo middaasoo kale waxaa loo baahnaanayaa idin waalidka in la wakiishado maxaa yeele ninkaas isagii waa iska bixin karaa waa awoodaa waalidkii inuu ka bixiyo hadda waajib kuma aha sakadaanina niyay u baahan tahay niyadii marka si loo helo wiilku waa inuu waalidku wakiisha waa iman iga bixin haddaan sidaa kanna iska aamusa kanna bixiyo amaxasina ilmaha yaryarkaa iyo addoommada iyo istiidaan loogama baahno iyo tawkiil midna wa kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma wuxuu ahaa ibnu cumar yucdiihaa inuu siinayo alladiina yaqbaluunahaa kuwa aqbalayo kuwa guddoomayo sakada ururinaayo ayuu siin jiray wa kaanuu yucdawna qabla alfitri biyowmin ow yowmayni kaanuu yucduuna wa kaanuu waxay ahaayeen yucduuna inay bixinaayeen qabla alfitri ciidulfitriga ka hor biyowmin maalin ow yowmeyn ama laba markaa laba maalin ama laba la bixin karo marka liladiina yaqbaluunahaa macnaheedu waxay tahay dadka ururinaayo waa oo nebigu uu u wakiishay inay soo ururiyaan sakaatulfitriga ayb ana marka tarjamadii xadiisku marka waa isleeyihi marka maalin iyo laba iyo in la dedejin karo ayaa xadiidkan uu tusaya ayb oo wuxuu yidhi qultu mataa kaana bnu cumar yucdiya goormuu bixin jiray qaala idaa qacada alcaamilu markuu fadhiisto qultu mataa yaqcud alcaamilu qaala qabla alfitri biyowmin ow yowmayn wlmalik fi lmuwadac can naafic ana bna cumara kaana yabcaثu zakaaةa اlfiطri ila اladii yujmacu cindahu qabla اlfiطri biyowmayni ow alaaثa riwaayadan kaleo muwadaca ku sugan waxay tihi saddex maalin ka horu bixin jira waأkhrajahu الshaaficiyu canhu wa qaala hada xasanu wa ana astaxibuhu ana sidaasaan sunnaynayaa an jeclaysanayaa yaxmii tacjiilaha in la dedejiyo qabla ywmi اlfiطri maalinta ciidulfitriga ka hor wayadullu calaa dalika aydan maa akhrajahu اlbukhaariyu fi lwakaalati wagayriha can abi hurayrata qaala wakalanii rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalama bixifdi zakaati ramadaan abuu hurayra wuxuu yihi nebigu wuxuu ii wakiishay inaan ilaaliyo zakada ramadaanka zakaatulfitriga alxadiid marka zakadan goormaa la ilaalinayaa marka qabla alciid unbaa la ilaalin karaa ilaa haddii mar ciidda ay soo gasho waaba in la bixiyo sooma marka tacjiilka taasna waa u deliil laakiin ilaa intee in la egalala dedejin karaa saxaabada sida laga sheegaayo ilaa saddex maalin laba hal saddex wacakasahu اljawsaqiyu wa fiihi anahu waxaa xadiidkaa ku jirtay annahu amsaka shayطaana shayطaan ayuu celinayay alaaa layaalin saddex habeen wahuwa yaahudu min atamri isagana timirtaas zakaatulfitriga uu qaadanayo shaydaanku uu xadayo saddex maalmood buu qabtay welina lama qaybinin zakaatulfitrigii marka dadkii waxaa laga ururiyeyna waa dadkii waa la bixin karaa marka qabla alfitri bialaaati ayaam fadalla calaa annahum kaanuu yucajiluunaha wacakasahu اljawsaqiyu waa cagsiyey fastadalla bihi wuxuu u deliishaday calaa jawaazi ta'khiiriha can yowmi اlfitri isaga wuxuu yidhi cagsi waaba la daahin karaa maalinta ciidulfitriga baaba laga dib marin karaa sababta waa maxay waxaan markay soo ururaan tirada badan hal maalin in lagu qaybiyey ma sahlana lafti oo bacda salaad wax un la qaybinayaa soo hari karaan sida saasuu marka calaa kulli haddii dad ururinayo ay jiraanna iskaga dhiib qabla alciid markay soo fadhiistaan haddii adiga aada iska bixinaysana waxaad yeeshaa qabla salaat alciid iska bixi haddaad maalin laba ka hor bixisana laa ta-s laakiin waxaa iska ilaalisaa ramadaanka markau soo galaba inaa iska guubto leanna maxaa yeelay khilaafaa ku jira taas deliilna ma haysato waxaa dhici karta marka sakadii inaynan kaa gudmin inaad u dadaashaa alrabaa baabu sadaqati alfitri sadaqatu lfitri caddaynteedii buu baab yahay cala asagiiri iyo walkabiiri kuwii yaraa korkooda iyo kuwii waayna waaweyna قال xdثna مسدد qال xdثna يحيى عن عbayd اللahi qال xdثnيi ناaفع عن بن cمر رضي الله عnهma qاaل فرض رsuuل الlahi صلى اه سلم نبg wxuu farض yeelay صدقة الفطر ayuu farض yeelay sاacا min شhacيirin suus heed ah ow sاacا min تمrin ama suus timira calى الصغيiri buu ku farض yeelay kan yar واlكبيiri kan weyn والxuri ninka xorta والmamluki iyo adoonka وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه آخر كتاب الزكاة